bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaaryaha ka dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan oo isin hamiin kasta saacado kale warbaahinta warsan ku dhugunsaasaan markii la kureebo hamiinimada jamacada ee sabtiga hooydaas hamiinimo axadu isniin hagalaayta taariikhdan iyo ka eedinta tumay lamada bila afaraad sannada lamada kun iyo labaatanka qodobadoo ka barnaamijkaana ka dheegi doontaan hoo ilaahay karaal nagad waliba ku mid aha guddiga xalinta dagaalbeeleedyada dhowaan ku dareeray degmada diinsoor oo ku guulaysaday xaliyooga beelowga ka dagaalsanaya degmadaas diinsoor barnaamijkii ka dheegi doontaan saas haata weliba barnaamijkaasiin ku gudbii doona hoo ilaahay karaal nagad taliyaha qaybta lixdanaad ee ciidamada xooga dalka soomaaliya oo hambalyo ciidamadan diri madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya oo ciidamada xooga dalka soomaaliya ka hambalyeeyey lixdan guuradii ha ku wareegatay aasaaska ciidamada xooga dalka soomaaliya oo ka beeganaytay geega barnaamijkii hasiin gudbii doona saasahatow wasiirka gaashaandhigga dowladda soomaaliya iyo taliyaha ciidamada xooga dalka soomaaliya oo iyona oo iyona hambalyan dirin ciidamada xooga dalka soomaaliya barnaamijkii hasiin ka gudbii doona saasahatow weliba barnaamijka hasiin ka gudbii doone wasiir dowlihii wasaaradda cadaaladda maamul goboleedka hirshabeelle oo cudurka koronafirus barnaamijka ka dheegi doontaan qodobadaas iyo walaagahani zaa'id iyo barnaamijkaana ka dheegi doontaan ano maxamed cabdiraxmaan cabduliya barnaamijkaasiin saarintan isin kula dareersaa dhinacsanadan weliba gacan weyn gujeysadaaya cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan markale mar lamaad akhyaariha ka dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan hamiin faylan kolka kaleeta khiyaariha ka dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan qodobkan ka hor ee barnaamijka hoosin qobada kureed markii toddobaadadii lahdhaafay degmada diinsoor ku dareeray dagaal beeleedyan dhexay lambeelod wada degaasi degmadaasi guddiga langxilsaari xaliyowga dagaalka dhowaan ku dareeray degmadaasi diinsoor iyo weliba geegiyo ku guulaysadana xalinta dagaalkan dhexeeyay lamada beelood weli guddigun ku mid ahaayay gudoomiyaha gobolka baay cali wardheere dooyow wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane maxamed abuukar cabdi wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed isaaq cali subag taliyaha ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka koonfur galbeed donis aadan iyo saraakiil ku tirsan ciidamada qaybta lixdanaad ee xooga dalka soomaaliya iyo odayaasha dhaqanka lamada beelood ee wada dagaalamay welina geega iyo hashor fadhiisiina ciidamadii ka dagaalamayay degmada diinsoor iyoona ka dambeyntii ciidamadii nisgacan qaadeen helisniyo ku deyreen khilaafkeen dhexeeya guddigii xaliyaayay dagaalka lamada beelood ee degmada diinsoor iyo weliba iyo lahadelena warbaahinta iyoona beelogii ka dagaalameen degmadaas diinsoor iyo anka baaqin in dagaalkaas mar kala hagnagana marka adiiba idita wayb waa nibadale fadaas dowladana degmada idiyow marka laan iditis umaanla fadaa jare dawladda masinkogoladaas anti manshaa waybwa asan nabadgeliyihuma ku abuurtan oo siinka pensase towmin qabta maana suurtugalaas jeeg ku bilaawata laanki wal suubi hurun hibalay haayalaha ku qabade hurun hibalay taliyaajalaha weere yee ha qabadaasi dhanka hoye ha qabadaati yeewa dembiile yee dhamba dembiile yee dhamba ha qabadaanu lambiisheer ulinisuba nabadda diinsor lanna geedminkuguga badan shacabka diinsor nabadgelyo deegaankan dawladda nabadgelyo langna waybwa hamuyinku geeridaan maanan ku socdaan haddii saaxiib nagan haddii una nis gordaan madii dhibuu kalisiin qoraay igeeg oo askar atin hoof soo jar atin isla roogni sinkasaan lankas dhaqaaqa usa deegaankunku muuji aabbaha wasi salaamu calaykum isku mid amaad lankii haftaba inta dhaqaaqida dare kumuujiyo usoo dherif muujiyo beledkunku dhex dareen ukulaaydhiho busla tilmaamo si mas-uulka nagade
miilangeed zambrni dhawata fayda qofka qalad kusuu dhawaad ka fiirsid maad geed qalad galay aad fiirsid birmaal qalad galay ka fiirsid dembila usmay adigu adiba qabado wayti qofki qalad qabado qalad gala intaas laazim la qabado intii walaala atinlaan iska saan meelaas kala galantaan galanto iska atin meelaas kala kortan iska fiirstaan laga qaad galab laga fiirsado malaala isaan rumaan suu beel laga fiirsado dama laga fiirsado horteed ayaan daruntaas oo kala hadda kabaadan ay dhiinay magaaladan amnishaysa qalqalgalay aragteen min alshabaab intaa maro intaa maro kasal iyo kusaajidkii sab maal lama dukaan soo heridoyaan magaaladana siddeed ber afar beri nayti lanku hoogsaay irtita kaa maaradaay ilaalsha baayamta namaati magaaladan inta daaq dhaminaati hurdale lanku warahay daanjab dhibkaasna si madayn oo kooy hadda kabaadan ay dhiinay faradan lew wali faradka letaa walaalki iska jeedi guryaalka inay saaysidi dhaabdarrada iyo cunfuladan dhatiyo ku dhiidi oo safka iskala jiraan maalintanka farxad badan adduunyadanka farxad badan ilaahay janna farxadan oo kale nisii maduuna dhammano ilaahay hortiseena farxadan oo kale allana sii walaalayaal meeli daang mari wali eray doomi ka dehen meeli daruur ilaahay martiina dah haabma ka dehen anta doomi ka dehen wali shiinku fadaanay dawlada atin
wal oo sininiseena ama wal sheeko jarfede lagu karimaa sheeko isin oo isgudufadhiisatan oo haakana nabad isla agtaan oo isla sheekoysitaytan inte uu ka bariiri inte uu ka bariiri islidan wal fayle wal ilaahay raalle ka agi waayo fidhay fidhay isin isla fidhiidan unan raalle ka agna lag kastoo islaan agena raalle ka agi marka ilaahina raalle ka agi ilaahay dilka islaamka mamnuuce in la islaam agisa tooxidteeda layigeysa waxaa ilaa horta arrintataan la siin sheegayo eed may ajaa'iban aha oo la liyaabinyaa lama askari difaac iskala jarta lambalanka kala urijayni sijaadka ama fadaw ida fadahadii aan lata may kale kusii humaa ciidamada waagii hore marka dhibowkaa ku bahan wal dhaariyi jari wala liin dhaari ay mahayna dadka iyo dalka dadii dal hobleeroodna diinta oo islaamka madaaska dhagama dalkusiya taarlo ka jarta hoolaa ka jaraan dadka oo maatada ama hasta ahoo oo biramageydada leeramaaba liinka dhawaadana ka jaraan dadki dadka liin dhaariyi jiray isan mas-uulka ku haytan ani maalan adoy meel suuq isku roogano damaashaadka jaraan laha suuga askariga wayntamaantin muxuu ahaan gudoomiyaha gobolka bay hali warreerliere siisin bargaasan giilka maybua oo wasiigii koonfur galbeed kusoodi maamulka oo madaxweynaha diri wasiirka amniga wasiirka arrimaha gudaha malaayada dhan wada ena may ciidanka faraxsanaa inay noo taliyaalkan buliiskii taliya daraawiista inay lijaraan anta koyni inay arrimooga inta ku dhii la hadliyay may ciidanka maa nagaana inta weeb qaadatay oo isin koo ku atin geekan xaaladda may maro haytaa inay isinka shalay goor inay saashitan geeka walaaletay noo isbaalfadhiidaan marka dirdaartasasiinka koyni unoo wurdigii dhonga odayaalka istijarna إلهينا قبيلك ماري لتع... بس أنا فكر لتعارفوا بس هو لكن أنت ميلو ديسكيتين كبودن سومال نمدي أكو سبت مسلم نمدي أهل مانتن أنا فير كونفر قلبي ديسكيتين هل مانتن فير قبل كباي نسكيتين هل مانتن فير دوي نمدي هل مانتن أنا فير دين سوريتين هل مانتن marka inti intaas dhan ku tabteen warkiisan la dhamaayo haysan maylisan aremayn dhaarateena dalka i dadka i diinta antab intiisan has ku tabteen isan is aama haysan dalka i dadka i diinti waana marka haddii simba is aama haysan ogaada horta may leerahay khasaaradiisan galnyaayinka sheena haysan waana isinganis sheena haysan dhibaatada anka badantan la sheegay isin siinka dhiidoo ogna may leerahay xaquuqaadkiisan baahanidin ma haysata magaaladan geeka holla dhahgala dadkanka tabar daroonka masaakin somaba leer dadka ciidanka hatana isin dhibaatada anka adag danjeysada haysa war wadankan nolol siin ku baahan hooyadii iyo aabbaha iyo fadahaay may ka hunduraay isin darti waran baad nimanka kombiyuutarada qabaan dadka wala diiwaan geliyo sheego dad askare ma dad oo sheega oo kombiyuutarada qabaan dadka dhiig qaado account salaam bangi furo dad sheego oo madidii soo dagaal ku dheelaari xireen ma inaga deena xamar haddana may rajeene diyaarado la dil furo ama kale furata arintu xaliyo kumada intii ku hayno la san qaramay laakiin wasi shalbiye melisin shalbiyey lama qiibod lanko walaba bilaaway oo dilka bikoo us bilaaway ilanko oo usul madwala dhiyan kudib aarsa abaa weli iyona dad oo heelo qabiile qaadisaas dagaalka galyalisi shalbiye lan dambiilin hayna masinka jar laakiin shal runtii laan dhaadhahaada nagada eray ciidanka geelidaag weerida inaa insaan oo antaga oo taliyo bunka wiñi majaal saaday usuunaa meela degi moorda usuun abaanduuliya usuun intala degi sababtoo namada qof kood an hirnay oo madina koyni meeqoban ay kooti hirnahay lamada taliyo oo iyaga dalaawiil soo kumaas
almuwera almuwera bakaarka alaaf ismeega almuwera
imrow yow adduuniyinku wargaba idoonteeda sifaday alaaqismiha maras weydiisiday ah eertoy maay bakaarka qalabka dhismeeda almuwiro maarnamey bombay dhowa baydhabakiyaala anteew ijeegu habaabaaniki jeeyin maay maytubeelin maarinayso oo magaaji dhagoran gudaha almuwira haa gudaha galaan haba maarigaas walaagi alaabhay adduunkii haalintan naskasheen adiina wadhilaahamara qalabdhismuku doonade halaseyti bakuwe agluwa hadaa edebni doorku doora istibaarni walyara ukumadu fuuluwaa almuwiila alaabta dhismeeda idiyeew aboor min shay dudumuwa abooda min shay geeda aanas gooshana eedaga howal bilin inkiraana almuwiira alaab dhisno walku qoombar afar doorle iskorsaartii idoolay dhisitii haarishkoolay fadii isjiidkoolay roritii andhamiidligoolay lakoytii ogaaw almuwiira alaabta dhismeeda oo isiin fadaasan yagaaruursan umoogatan iligmaroodu waa cayuunku dhoora edeeg faylahowa alaabtismu kooshalgohaaso indunuisi iyo abuudabay umaangi itaaliya kiirinya alaabtiyaha dareerte afar beri sug meelkala aylikii gurne almuweera hilka kuweeqoy asar ii raabdhatiyo ilbaabjay ballaganya ku edeegoy intii adafadaas alaabtisne alaabtadismeeda asriga ee baqaarka almuweera irbigo unyaala haddii aan walsiinku
madaweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo weliba usageega ciidamada xooga dalka soomaaliya ka hambaliyey lixdan guuradii ha ku wareegatay xilligii la aasaasay ciidamada xooga dalka soomaaliya weliba madaxweyneha use sheegay in dowlada soomaaliya ka guuleysateen ciidamo tiro badan iyo dhista islamarkaasi puntland dhammaystira qalabkii iyo unbaahanaayeen dhinaca kale weliba qeybo sheelgadisan ciidamada xooga dalka soomaaliya iyo qoysas jowson ka hambalyeeyey lixdan guurada ha ku wareegatay xilligii la aas-aasay ciidamada xooga dalka soomaaliya isoona sheegay in suurtagalo korna in munaasabada maalinta ciidanka xooga dalka soomaaliya gobada gudaha dalka soomaaliya sababo la xiriira ka horseedooga cudurka coronavirus oo magaalada muqdisho hadda kasii badadahay dadka laku helay cudurka bismillaahi raxmaani raxiim waxaa sharaf ii ah in maanta oy bishu tahay labaiyo tobankii abril ahna sanad guuradii ka soo wareegtay maalintii la aas-aasay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed aan doonaya inaan halkan uga hambalyeeyo ugana bogaadiyo dhammaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed saraakiisha saraakiil xigeennada alifleyda dableyda xaasaskooda iyo caruurtooda iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee ciidanka qalabka sida sidaad la socotaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waa astaan qaran oo aan marna loo qeybin karin qolo iyo qabiil waxayna u taagan yihiin oo loo tababaray difaaca iyo ilaalinta haybadda qaranka soomaaliyeed mar walba waxay kaloo u taagan yihiin inay guulo la taaban karo ay ka gaaraan la dagaalanka nabaddiidka waxayna si buuxda ay nabaddiidka ugala wareegeen degaano badan oo ay hore dadka soomaaliyeed ama shacabka soomaaliyeed ay ugu dhibaateyn jireen waxaan mar kale aan rabaa inaan u mahad celiyo allihiina khalqay marka labaadna ciidanka ee geesiyaasha ah ee u naf waayey ama u huray naftooda difaaca qaranka soomaaliyeed waxaa kaloo xusid mudan inay guulahaasi ku yimaadeen dadaalo dheeraada oo ay dowladdu u gashay dib u dhiska iyo tayeenta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo dhinac walba ah runtii weli ma joogno meeshii aan rabnay laakiin waxaan idiin xaqiijinaynaa in dowladdu ay dejisay qorshe rasmi ah oo ku aadan dib u dhiska ciidanka soomaaliyeed oo tayo iyo tiraba leh gudana kara waajibaadkiisa qarannimo sir ma aha kaalintii ay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay ku lahaayeen xaqiijinta iyo ilaalinta qarannimada soomaaliyeed waxay arrintaasi ku gaareen geed adeegnimo iyo geesinimo laisla qiray marka lagu xoojiyo tiro iyo tayo waxay hanan karaan nabad buuxda inay ku soo dabaalaan dalkeenna in sha allah wakhti aan fogeyn soomaaliya waxay dib mar kale u yeelan doontaa ciidan ku filan hubinta higsiga qarannimo higsigeenna qarannimo waxaa ka mid ah in la helo soomaaliya oo mid ah soomaaliya oo nabad ah xorna u ah danaheeda qaran ciidanka xoogga waxa uu ka mid yahay hay-adaha ugu muhiimsan ee mas-uulka ka ah inay xaqiijiyaan sidii lagu gaari lahaa higsigaas qaran waana hubaa inay hore uga soo qayb qaateen gaarista higsigaas qarannimo haddana ay heegan u yihiin inay xaqiijiyaan ujeedooyinkaas qaran ee sumcadda iyo sharafta ummadda soomaaliyeed dib loogu soo celinayo sidaas awgeed waxaan rabaa inaan fursaddan uga faa'iidaysto inaan mar kale shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan dalka iyo dibaddiisaba aan ka codsado inay taageeraan geesiyaasha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo mar walba u taagan inay naftooda u huraan qarannimada soomaaliyeed sidii caado ahayd waxaa maanta oo kale la samayn jiray dabaaldeg lagu maamuuso ama lagu xuso ama lagu weyneeyo maalinta aasaaska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee labaiy tobanka abril laakiin nasiib darro waxaa dabaaldeggan naga hakiyey khatarta caafimaad ee adduunka oo dhan saameeyey annagana dowlad ahaan iyo dad ahaanba aanu dagaal aan kula jirno cudurkan loo yaqaano coronavirus cudurkani waa cudur safmareen ah oo aanan cidna u aabbayeelin sida aada la wada socotaan dalkeennu wuxuu marayaa marxalad adag waxaan ka soo kabanaynaa qaranjabkii waxaan u soconnaa inaan gaarno himilooyin waaweyn sidaas awgeed waxaa loo baahan yahay inaan dhammaanteen gacmaha isqabsanno saddexdii sano oo lasoo dhaafay waxaan ka shaqaynaynay dib u dhiska qarannimadeennii wiiqantay waxaan soo marnay marxalado badan oo kala duwan waxaan la dagaalannay welina aan la dagaalamaynaa kooxaha argagixisada ah si aan dalka uga sifeenno waxaan ka gaarnay guulo waaweyn oo lagu naaloon karo hase yeeshee wax badan yaa weli noo dhiman waxaan dadaal xoog leh ugu jirnaa sidii aan u soo celin lahayn sharaftii iyo haybaddii ummadda soomaaliyeed ay adduunka ku lahayd waxaan ka shaqeynay inaan xiriir wanaagsan oo is-ixtiraam iyo istixgelin ku dhisan aan la yeelanno waddamada adduunka iyo kuwa gobolkaba waxaan dib u habeyn ku samaynay dhaqaalihii waxaan la dagaalannay masuq maasuqii kobcinta dhaqaalaha dalku wuxuu ka mid yahay tiirarka ugu muhiimsan ee dhismaha qarannimada sidaas awgeed waxaa sidaad la socotaan ay dowladdu ahmiyad gaara siisay sidii dib loogu yegleeli lahaa habdhaqan dhaqaale oo na gaarsiin kara himilooyinkeenna qaran annagoo arrintaas ka duulayna waxaan dadaal dheeraada ku bixinnay sidii deymaha na looga cafin lahaa iyo sidii aan kor uga qaadi ugu qaadi lahayn dakhliga gudaha waxaa alla mahadiisa ah inaan ku guulaysanay inaan si hufan aan uga soo baxno dhammaan shuruudihii nalagu xidhay oo aan gaarnay yoolkii aan kula heshinay hay-adaha lacagaha adduunka iyo bangiga adduunka iyo bangiga africa iyo kuwo kalaba arrintaasi waxay dhalisay in inta badan deymihii nalagu lahaa nalaga cafiyo inta hartayna in sha allah waxaan ka shaqaynaynaa sidii nalooga cafin lahaa mustaqbalka soo socda waxay arrintaasi ku timid kadib markii aan muujinnay hufnaan maaliyadeed iyo mid maamul wanaag in caalamku ama adduunku nala qiro shaqada aan hayno oo dowlad wanaagga ah dhinaca kale dib u habeynta iyo hufnaan dhaqaale oo dheeraad ah oo ay dowladdu dhaqan gelisay waxaa alla mahaddiisa in dakhligii gudaha uu kobcay taasoo noo suurtagelisay ama noo sahashay inaan si joogto ah u bixinno mushaaharaadka shaqaalaha kala duwan ee dowladda dhinaca siyaasadda soomaaliya waxay ku socotaa hanaanka siyaasadda loo dhan yahay ee dimuqraadiga sidaad la socotaan waxaan dhowaanaan saxeixay sharcigii doorashooyinka qaranka ee ay soo gudbiyeen labada gole sharcigaasi wuxuu u sahlayaa guddiga madax bannaan ee doorashooyinka iyo guddiga wadajirka ee kumeel gaarka ah ee diyaarinta xeerarka dhammaystirka sharciga doorashooyinka qaranka inay waajibaadkooda qaran u gutaan si madax bannaan dowladdu waxay ballan qaadaysaa inay ka qaadato doorka wanaagsan ee ay ku leedahay doorashooyinka dalka ka dhici doona hadduu ilaahay yidhaahdo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
dukaanka qalabka dhismaada guud new star
badiidole ii miranin qubatay jilaal bombobshay ii gaanjardismale wagoog lankabaar mooge qarbad biyoshay haddu quluwad wadow qaldinya saxnya quminya waalinya may laka qiyaasay may laka qiyaasay may laka qiyaasay mooshi may laka qiyaasay xaajiyow adii bahato inti dabeel koraada ii dubaysay injeede danseeha ka galay in boqohooto dibadda isku diiwaan gelin boqohooto dibadda inama iska diiwaan gelinay alaab dhismo doonga ahaa dabaqi iskorsaaro dig sii sidoo faday adantana ma ii darsadaas qalabka dhismeeda adweydiyaasa dukaanka qalabka dhismada guud ee new star tuuba qashinka handhooftay qeybtiya koowadna xamara iyo baaqa qufaasay safarqa harshay khatartiis qatiyoodis qarash qiimih geli adoo qaboo banoo macawiista qabto irabakiin qobana dukaanka qalabka dhismeeda ee guud new star tu ma seeto kan ha qobay kan ha qobay kaasa qobay kan ha qobay ma taro jubnihi tafaariikh sifadaas ma qaadato walaalay gabaar moogahay dukaanka qalabka dhismeeda guud new star tu habta iyo hor qaboy ije elgaalida garasha kiin ogola haba baawurku ha kor hehe niyo iyayow nabad bahe dukaanka qalabka dhismeeda new star two wayba ku helaasa laamiyeero dhadheer iyo gaabfeere duntiino rinjiga caadiga ee kambiroo la mariyo safiito midow itan sharaxan muraliing iyo weliba sekatoriyaalka originaalka eh mutuleel shamiinta alwaax koolacaano iyo koolafoormi dukaanka qalabka dhismeeda new star two waliba kiyaale suuqa sariiro dukaanka qalabka dhis
qayboga hor barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan iyo dhugunsahaytana khiyaaray taliyaha qaybta lixdanaad ee ciidamada xooga dalka soomaaliya iyo weliba usigeega hambalyu siina diray ciidamada xooga dalka soomaaliya soonan ka hambaliyey lixdan guuradii ku wareegatay aas-aaska ciidamada xooga dalka soomaaliya salaatu wasalaamu calaa ashrafi almursaliin walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin amaa bacd maanta ay bishu tahay labiiyo tobankii abriil labada kun iyo labaatanka waxaan hawada salaan iyo hambalyo iyo bogaadin u marinaya ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed taas oo ay ka soo wareegatay aasaaskii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed lixdan sano aasaaskii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed dhammaan waxaan hambalyo u direeyaa saraakiisha saraakiil xigeenada alifleyda iyo dableyda iyo qoysaskooda meel kastoo ay joogaan gaar ahaan qaybta lixdanaad ee xoogga dalka soomaaliyeed waxaan leeyahay sanadkan sanadkiisa ku gaara guul iyo farxad iyo gobonnimo maadaama ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay u astaysan tahay maalinta labaiyo tobanka abriil waxaan waa wanaagsanaan lahayd in maanta xafladda ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan qaybta lixdanaad inta ay ka ballaarnaato taasoo sababtay in aan muxuu ahaa suurtogelin cudurka adduunka halakeeyey ee coronaviruska taas waxay keentay marka inaan hawada u marino salaan iyo hambalyo ciidankeenna qaranka geesiyaasha ah difaaca iyo qarnimada dalka iyo dadka ilaaliya waxaan idin leeyahay hambaliyo ku gaara sanadkan sanadkiisa guul iyo sharaf iyo gobonnimo waxaan ognahay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed inuu yahay een, lafdhabarka een, ciidamada qara- qalabka sida ee qaranka soomaaliya een, iyagoo har har iyo habeen u taagan inay dhiigooda u daadiyaan difaaca iyo sharafka iyo karaamada qaranka soomaaliyeed een, waxaan idin leeyahay een, ku gaara sanadkan sanadkiisa sharaf iyo karaamo iyo waddanka oo wada xor ah shabaab oo dalka laga sifeeyey iyo een, cudurkan ha- dilaagaana ilaahay waxaan ka baryaynaa in ummadda soomaaliyeed iyo guud ahaanba caalamka ilaahay een, ka samanta bixiyo waayo waxaan arkaynaa in waxyaalo badan oo muhiima adduunka een, isla qabsan jiray in ay xakad galeen dhinac kasta marka waxaan ilaahay ka baryaynaa in caafimaad degdeg ah uu caalamka ilaahay siiyo een, ciidanka xogga dalka soomaaliyeed mar labaad waxaan idin leeyahay guul iyo hambal iyo een, sanadkan sanadkiisa ku gaara een, sharaf karaamo iyo caafimaad wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
weli barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan iyo la dareertana khiyaaray wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda federaalk soomaaliya mudane xasan cali maxamed amar dambe iyo taliyaha ciidamada xooga dalka soomaaliya jenaraal aduwaa yuusuf raage iyo weliba iyo hambalyan dareega ciidamada xooga dalka soomaaliya iyo ona nkahambalyayeen lixdan guurada aas-aaska ciidamada xooga dalka soomaaliya wasiirka gaashaandhigga iyo weliba uu sheegay in xuska lixdanaad ee ciidamada xooga dalka soomaaliya ha ku toosti xili ciidanka tayada tirada iyo sidoo kaleetaba tababar shaybo us eedan sareeya sidoo kale weliba uu sheegay in wasaaradda gaashaandhigga iyo wadda weli tababaro lasyahay ciidamada xooga dalka soomaaliya haanas oo dhowaan han dhammaado doono tababarsho Ee, waxaan rabaa halkaan inaan maantay ee, guud ahaan ee, ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed aan uga diro hambalyo ee, ku saabsan ee, sanad guuridi sanad guuridii lixdanaad ee aasaaskii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee ku beegan ee, maanta oo taariikhdu tahay laba iyo tobanka ee, bisha abriil Ee, waxaan rabaa inaan dhaho guud ahaan ee, ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee, saraakiisha saraakiil xigeenka debleyda iyo alifleyda xaasaskooda iyo caruurtooda ee, hambalyo Ee, runtii ee, waa maalin aad noogu weyn ku weyn ummadda soomaaliyeed ku weyn qaranka soomaaliyeed Ee, runtii ee, ciidanka xoogga dalka soomaaliyeedna iyo dadka soomaaliyeedna kule xusiis gaara Ee, waxaan leeyahay markaa hambalyo Ee, runtii sanad guuradan ee, runtii muhiimiyad gaarahay laheeday Ee, ee, waxay aheeday sanad guuradii ee, lixdanaad ee ka soo wareegatay aasaaskii ciidanka Ee, waxaan u galnay diyaargarow runtii ee, si aan bandhigyadii ee, caadiga ahay ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya ay samayn jireenba aan u samayno Ee, laakiin taa beddelkeeda ee, anigoo fulinayna ee, ee, tilmaamaha iyo tale iyo muxuuha ii sheegay amaamiirta madaxda ee, adduunkana sida aad la socotaan uu ka jiro runtii cudur ee, aad u ba- u ba'an oo ummaddii dhibaato badan ku haya adduunkana dhibaato badan ku haya Ee, sidaa darteed ayay ku suurtageli weysay xanuunada dartood taas ayaan hakad u gelinay bandhigyadii la samayn lahaa oo ciidanka xoogga dalka soomaaliya ay samayn lahaayeen Ee, taas beddelkeeda waxaan rabaa marka guud ahaan inaan idhaahdo ciidanka xoogga dalka soomaaliya hambalyo waxaan rabaa oo kale inaan fursadda uga faa'iidaysto Ee, runtii ee, waxaad la socotaan ciidanka xoogga dalka soomaaliya inay ku jiraan howlgallo ee, qayb ka ah waajibaadka ay qaranka u hayaan Ee, howlgalladaasoo runtii ee, guulo badan laga gaaray wakhtiyadii ugu dambeeyey runtii oo si habsami leh oo sidii loo qorsheeyay ah ku socda Ee, waxaan rabaa marka inaan shacabka soomaaliyeed taas waxaa noo suurtageliya shacbiga soomaaliyeed oo gacan nagu siiya runtii hiil iyo hooba nala garab istaagay ee na siinaayey xogaha cadowga iyo dhibaatada meelaha ay ku hayaan taas marka waxaan rabaa inaan shacabka soomaaliyeed ayagana aan uga mahad celiyo runtii aad iyo aad aan uga mahad celiyo deegaanada dhiman na runtii ee, waxaan aad uga codsanaynaa shacbiga soomaaliyeed inay la shaqeeyaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo guud ahaan ciidamada qalabka sida si ee, looga dulqaado nabad alxamdulilah marka ugu horeysa ee, anigoo ah wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xildhibaan xasan cali maxamed waxaana halkan bogaadin iyo hambalyo warbaahinta u marinaya ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed meel walbo ay joogaan saraakiisha saraakiil xigeenada leyda dableyda xaasaskooda iyo caruurtooda waxaana leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo sanad guuradii lixdanaad ee la asaasay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed labiiyo tobanka abriil ee kun sagaal boqol iyo lixdankii waa maalintii la aas-aasay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed maalintan oo kale waxaynu uga aadan tahay maalin aad iyo aada u qiimo badan waa maalintii dhib- dhidhibada loo aasay ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed maalintii la aasaasay waxaa taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed loo magacaabay general daa'uud cabdille xirsi allah u naxariisto xilligaasna waxaa abbaanduulo ka ahaa generaal maxamed siyaad bare oo asna sidoo kale allah u naxariisto laakiin ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed marka la aasaasay kadib wuxuu soo maray marxalada aad iyo aad u fara badan ee runtii wakti dhow wakti gaaban ayuu wuxuu gaaray meel sare ee ayagoo tababarkooda iyo tayadooda iyo iyo awooddooda ee runtii ahayd mid laga yaqaana geeska africa alxamdu lilah ee dowlad aan ciidan haysanin waa dowlad tabar yar ee dowlad markaan ka hadlayno waa ciidan xaqiiqdii ciidan la-aantiisa dowlad ma jirto ciidankeena waxaan leenahay alla ha guuleeyo ee waa maalin runtii taariikhdeenna ay ay meel dahab ay uga taallo intaas kadib maanta oo kale waxay ahayd maalintii aan u dabaaldegaynay ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee sanad guuradiisa oo weliba lixdan jirsatay laakiin marxaladaha jira oo runtii iyo talooyinkii aragtooyinkii ay soo jeediyeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed oo ah taliyaha ee guud ee ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed ee soo jeedintiisa iyo marxaladaha ee dhibaatada cudurka safmareynta ee coronavirus dartiisa ayaa maanta waxaan ee, go-aansanay inaan hambalyada ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed aan la wadaagno anagoo u marinayno warbaahinta ee, sanadkii tagay xaqiiqdii ee, ciidankeenna sanadkan wuxuu ku soo aaday ee, labayo tobanka abriil ee, labada kun iyo labaatanka wuxuu ku soo aaday asigoo tayadiisa iyo tiradiisa iyo tababarkiisaba ay aada u sarayso waxaan ku soo aadnay ee, iyadoo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee guulo badan runtii cadowga ummadda soomaaliyeed ka soo hooyey ee, waxaan ku soo aadnay xilli ee, ciidankii dib u dhiskiisa ee, dib u soo laabtay runtii ee, waxaan ku soo aadnay ciidanka xoogga dalka asigoo ee, ee, ee, moralkiisu uu aada iyo aada u dhisan yahay ee, xaqiiqdii waxaan leeyahay ee, guulaysta ee, maanta waxay ahayd maalin farxadeed waxayna ahayd maalin aan u marinayno hawada hambalyada sidaas daraaddeed sanadkan sanadka xiga ilaahay waxaan ugu baryayaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed isagoo maanta meesha uu maraayay meel ka sii saraysa gaara ilaahay waxaan u baryaynaa ee, intii iyadoo gudanaysa waajibaadkeeda dastuuriga ah ee dalkooda difaacayo diintooda difaacayo shacabkooda difaacayo ee ee naftooda ku waayeen ilaahay waxaan ugu baryaynaa ee, inuu dembe dhaaf siiyo sidoo kale ee, intii iyaga oo naftooda iyo dhiigooda iyo maalkooda iyagoo u bixinaya dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda ee naafo ka soo gaartayna ilaahay waxaan si deg dega ugu baryaynaa insha allahu tacaala inuu bogsiiyo waxaan u rajaynaynaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed guul iyo barwaaqo iyo bashbash sidoo kale ee ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan runtii ee, ka codsanaynaa inay garab istaagaan ciidankooda ee, qalabka sida guud ahaan gaar ahaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin
Sahab Company is bad.
اوكي انت جاي انت جاي باوكي ورا شيء كان من دلو يسجل ها
een moorikadaayi wasobaa liinguriyey aan booro wali atili ogayna io eeliglo usbaal ma eh شعب كمباني سبير بارتيس عالميها بوسوي ولا oonlanki haaye elbiye wa orore abaarlanki galana meel aaringe wan guureya isbeer baaburlanki fadawna saxaab kamban isbeer baartisan ororay ila wali jeelaa uurka anrona afarshee meel taalla ma'ee agalbireed isbeer baartis ee isjiid inwiinyaa bushkileeto injeryi alaabtiyo hay ku oon bateena bulshoy oroora saxaab kambani isbeer baartis antu meelanaya afar bool igu fadhiya albar moosi faraay ii iskaameentada oo halaawtay arnajiridee waxa ku ereeyey inta siinka akaasay mudun agalbereed baabuur waa iska falaasaan inta seeda bulshooy saxaab kambani isbeer baartis saxaab company sbeer bartis wayba isinku helaasan dhammaan qalabka oo isbeerka baaburta sida motoorada oo nooc welbile luga baaburta batariga baaburta aashitada qalabka mootooyinka oo nooc kasta leh oolii motoor mooto bajaajyaal oo nooc kasta leh mooto lama lugaadley bashkaleetiya iyo isbeer kale oo fara badan inkaseeda walaalayaal saxaab kambani isbeer baartis ogaada bulshoy hamar malanku adeega wayba usasa toosa enkiirinya abuudabey saxaab kambani isbeer bartis iyo weliba usaa ka horjeeda station yarooga ama walaay faahfaahin kula xiriir telefoon lambarada shale eberli hal shan konton iyo shan tumi toddoba soddon iyo kow eberli hal shan siyeetan sagaa
qaybogidan barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan iyo dhugunsaytana qiyaaray ilaahayna naxariisaa wasiir dowlihii wasaaradda cadaaladda maamul goboleedka hiirshabeelle waana ku mid ahay xildhibaanada baarlamaanka hiirshabeelle marxuum khaliif muumin iyo weliba geegi suka amuuday magaalada muqdisho so-oonan dhimiday cudurka coronavirus xildhibaan khaliif iyo ku mid ahay sagaal qofood oo maalin ka hor wasaaradda caafimaadka dowladda soomaaliya xaqiijiday in lagu helay cudurka coronavirus wasiirka wasaaradda caafimaadka hiirshabeelle mudane cabdi macalin maxamed iyo weliba dhimashada wasiir dowlaha kureed shacabka hiirshabeelle diray fariinka eedan cudurka coronavirus waxaan rabaa halka kan inaan aan maanta ka wacyigeliyo dhammaanba guud ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaana dowlad goboleedka hiirshabeelle saad ka warhaysaan waxaa yimid caabuqa coronavirus baa yimid kaasoo macnaha qof kasta ku dhacahaya marka waxaan rabaa inaan halka kan aan uga jeediyo dadweynaha reer hiirshabeelle meel kastoo ay joogaan inay ka digtoonaadaan si saxana u qaataan tusaalooyinka takhaatiirtu ay usoo jeediyeen oo ilaa lix ka kooban waaweyn waxaa la rabaa horta kow inaad macnaha aadan si aan loo baahnayn aadan iskaga bixin oo aada gurigaaga inaad ku sugnaataa loo baahan yahay miitinada iyo waxyaabahaas iyo iyo iskuulladana in laga nasto waxaa loo baahan yahay oo kale dadku inta isu jiraan ama yacni waxa kan hadda loo baxshay physical oo distanceka loo baxshay in macnaha uu la kala fogaado oo ilaa yacni laba laba mitir ama laba yaard la kala istaago waxaa loo baahan yahay inaad aad tusaalooyinkii takhaatiirta iyo wasaaradda caafimaadka inaad si toosa aada u qaadato waxaa la rabaa inaad gacmahaaga aada dhaqdo annagu muslim baan nahay shan mar baan dhaqnaa iyo ka badan laakiin haddana mar kasta oo oo aada xaaladaada isbedesho oo aada meel tagto inaad mar kastaba aada dhaqdo gacmahaaga aada dhaqdo ood mayrto oo aada ku dhaqdo haddaad heli karayso saabuun iyo wixii oo hanwashkii oo bakteriga dilahaya haddaad intaasoo dhan xataa weydo aada deeb ku dhaqda gacmahaaga salaanta in la iska macnaha la joojiyo oo lagu koobo tan ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu taasaa aada iyo aada maaragta u faa'iido badan oo diinina u faa'iido badan marka in hadda la hakiyo ayaan macnaha aan aan ay takhaatiirtu ayna faraysaa iyo wasaaraddu saasay ku faraysaa dhanka kale macnaha u diyaar garowga wasaaradda caafimaadka federaalka yacni aada iyo aada bay macnaha ay ugu diyaar garowday tusaalooyinkii iyo wixii dhammaabay turjumeen oo maanta ayadoo af soomaali ah ayaad helaysaa calaamadihii wakti bay iska saareen marka inaad tilmaamihii inaad raacdo wasaaraduna yani waa uga mahad celinaynaa wada shaqayntii wasaaradda caafimaadka aan wada shaqaynay iyo qalabkii ay noogu deeqday shiinaha oo gaar ahaan sabanfalaha calibaaba uu noogu deeqay si simanna u gaartay ugu yaraa laakiin si siman taasaa guul ah macnaha wax badnaashadooda lagama fiirinhayo laakiin waxaan ka fiirinaynaa in si feer ah uu dadkii oo dhan isteydyada ay u gaareen waxaana filaynaa wixii kalena sidaas oo kale inay ay- ay u gaaraan dadka waa wacyigelinaynaa khaasatan hadda keyska ka soo cusboonaaday oo een, een, een, jowhar ama hirshabeelle wuxuu saameyn ka rahayaa dad badan buu saameyn ka rahayaa qof mas-uuluhu ku dhacay in badan buu saameyn ka rahayaa marka waxaan aan- aan kula talinaynaa dadka ama ku amraynaa ama faraynaa inay joogaan guryahooda ay joogaan dadka kale oo mas-uuliyiinta ana waxaan kula talinaynaa meesha hadda ay ku sugan yihiin sida hadda nidaamka oo fiican oo ay samaynhayaan inay ay, ay ku sugnaadaan insha allah qofkii xanuun dareemo oo zaa'id ahna waa inuu takhaatiirta inuu la xiriiro waaye oo meesha ugu dhow ama wasaaradda caafimaadka uu la xiriiro teleefonadeena waa ay furan yihiin mar kastaba insha allahu annaga ayaa isku xirayna adduunka dhanna arrintan way ka jirtaa wax ma aha oo xishooda ma aha waa hergab ummadda dhan eh, wada gaaray waaye qofku markuu dareemo waa inuusan macnaha uusan qarsan wax dhib lama ah waa wax yacni toddoba maalin looga bogsanayo oo safmar ah weeye marka insha allahu een, sidaasaan isku ognahay iyo in la raaco een, tusaalooyinka takhaatiirta
guud ahaan akhyaaree barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan anoo maxamed cabdiraxmaan cabdulisiina dareersiyaay dhinac sanaadan weliba gacan weyn ku jeysadaayey cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan tani mar kale inti ku kulmi doonano weliba siin kugu tabaanay sidaasi ammaano allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu